xaafadda howlwadaag laanta hilaac ee magaalada beledweyne ayaa laga hirgeliyey foota bulsho taasi ay baahi u qabeen bulshada xaafadaasi ayna dhalinyaro hirgeliyeen shaqooyinka ay qabato footadan ayaa waxaa ka mid a qaadista sawirada teesaraha sawirada caadiga iyo duubista xafladaha qalinjabinta cabdulaahi cabdirasaaq oo ka mid a maamulka footada ayaa ka warbixiyey shaqooyinka ay qabtaan footo bulsho ujeedka horta footadan yacni u aasaasna waxaa ka mid a baahi ay bulshadu qabto maadaama xaafadda xaafad weyn ay tahay adeega qeybihiis kalena macnaha adeegyada kale oo looga baahan yahay in ay u dhammaystiryiin sida waxbarashada marka footada nafteeda waxawaaye waxyaabaha waxbarashada ay la xiriirtaa marka sidaas awgeed ayaan marka xaafadda baahi ay u qabto ayaan u asaasna tan kale waxyaabaha aan bixino waxaa ka mid a ama footada laga helayo sawirada teestarada ah iyo sawirada yacni sawirada qalinjibyaasha camal sawirada xalfadaha sidoo kale sawirada boderidka ah qeybahooda kala duwan iyo wixii lamid ayaa laga helayaa footada waxay ku taalaa macnaha oo laga hirgeliyey xaafadda howlwadaag gaar ahaan laanta hilaac waxay dhabarka ku haysaa hotaalka bishiir macalin agagaarka shanta dabakaay weeye dhanka kale bulshada xaafadda howlwadaag laanta hilaac ayaa bogaadiyey dhalinyarada hirgelisay footada xaafadda howlwadaag laanta hilaac waan soo dhoweynayaa footo bulsho oo markaasi laga furay xaafadda hilaac ee magaalada beledweyne xurunta gobolka hiiraan maasha allah baahi weyn ayaa markaasi loo qabay dhankii footada sawirada teestarada sidoo kale waa waxyaaba markaasi baahida bulshada ay leedahay aan ka mid nahay in markaasi lagu soo kordhiyo footo bulsho oo markaasi baahi weyn aan u qabini sawirada noocyadooda kala duwan waana markaasi soo dhoweyneynaa waxaana markaasi footada aan ka codsanayna si dardar ah inay u shaqeyso baahiyaha bulshadana markaas aan u qabnay footadani markaasina in aan ka helno waxaan leenahay footo bulsho